agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabeeyey shir dib u eegis loogu sameynayay tacabka beeraha si loo helo cunto sugan looguna saleeyo qorshayaasha qaran ee dalka shirkan ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeeno ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda beeraha heer dowlad goboleed iyo wasaaradaha ee quseeya qeybta nidaamka cuntada si wasaaradda kalluumeysiga xanaanada xoolaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda ganacsiga ururka haweenka beeraleyda hay-ada taageerta qeybta nidaamka cuntada soomaaliya sida w f b iyo f a o agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan iyo waxyaabaha laga hadlayay shirkaasoo looga hadlayay dib u eegidda tacabka iyo beeraha soomaaliya iyo sida loogu xiriiri karo ama yani laysugu xiri karo muhiimadda beeruhu u leeyihiin yani yani xagga prioritiga marka yidhaha muhiimadda yani kuwa u leh muxuu ahay hortibinta yani in gooni loo eego muxuu ahay xaggii beerihii iyo maaragta laga fiiriyo shirkaasay ka soo qeyb galeen muxuu ahay wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda xanaanada xoolaha yani hay-ado kale oo yani faw w f b yani intaa kuwa wixii unbeera ku tacalluqay ha ahaadaan enjio soomaali ha ahaadaan muxuu ahay dowladdii iyo hay-adihii u n kaba dooduna waxay aheeday si yacni qof kasta ay tala uga dhiibato sidii muxuu ahay dib loogu hormari lahay blanka t h b da iyo brograamyada kala jiro oo dhan iyo sidii laysu waafaji lahay habkii loosu shaqeyna waayo yani mar haddaan broga transformation plan aan yeelanay yani waa in laga soo guuraa brograamyadii horeo lagu shaqey jira oo kan shanta sano balaankiisa la dejiye la raacaa marka doodda sidaa ay ku aheeday oo mar kasta dood laga gelayay inta lafa dadku groubis u baxaan shirkan ayaa ka mid ah dadaalada wasaaradda beeraha ka wado sidii wax looga bedeli lahaa sugnaanta cunnada soomaaliya